iskaashatada ka shaqaysa dhagxaanta ee magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud waxayna sheegeen dhulal ay igu leeyihiin ee siisay dowladda federaalka shakhsiyaad ganacsato ah waxay tilmaameen dhul uu dhowaan xasan sheekh maxamuud dhagax dhigay oo ku yaala muqdisho islamarkaana uu sheegay in xaafado laga dhisi doono iyagu leeyihiin laakiin loo xoog sheeganayo iyadoona awood loo isticmaalayo maray warbaahinta la hadlayeen ayaa waxay tibaaxeen in mar hore ay degnaan jireen dhulkani islamarkaana qaar ka mida dadkooda ay ku dhinteen kuwo kalena ay maanta la daalaadhacayaan saameyntii ka soo gaartay dhibaatooyinka iyagoona sheegay in maanta ay wajahayaan dhibaatooyin kuwaasi la mid ah amaba ka daran waxaan nahay dad uu dhib ku gaaray meeshaan dadkoodii lagu dilay qaar bareelaas ay yihiin ay sariir saaran yihiin qaar oo hadwaalu kuu diya ay koo jajaban ay meel yaallaan qaarna carradaanay ka hoos mareen waxaa ka hoos mariyey xilligaas waxaana heestay niman la yidhaha hogaamiye kooxeed horta gabarhta la yidhaaho liin iyo ninka la yidhaaho maxamuud cabdikariin gabayare sina ku soco mayso sidaan ku soco mayso aana ku dhali mayso waxay sidoo kale tilmaameen halkan ay ka soo saaran jireen uquudkooda kuna dabari jireen nolol maalmeedkooda iyo midka qoyskooda haatanna ay yihiin kuwa loo awood sheeganaya oo laga dhacaya halkii ay ka shaqaysan jireen wax dhegaysanaya dacwadooda oo xaqooda u soo dhicinayana aysan jirin annagoo xaq baa naga maga xaqdoon baa naha xaqaas oo ah warshadaha maha noogala xoogay oo kaawada ah oo dhagax soo saarka aan ka soo saari jirnay oo nin walbana aan hor dhigno uba dhignay oo jaraa'idka aan dhigno meel walba laga akriyey waxna noogala qaban dowladda waxaan ka codsanaynaa haddii alla raalli ka yahay inay annaka xaqwada naga maqan soo farageliyaan warqad meel kastaan dhignay wax nooguma toosin meel walba ay taal xafiis kastaa laga fiirsaday jaraa'idkaa laga fiirsaday dibaddaa laga fiirsaday dalkaa laga fiirsaday dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay la daalaadhacayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda xasan sheekh maxamuud iyagoona maalin walba dhulay dadka marastaa la yihiin ku wareejinaya shirkada iyo shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka